bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kulanta faila qodobada wararka hamingnama idaacadda horsansiin haytamay baa ku mid ahaa hooyaha sida gabdhooda ka dhali cisbitaalka magaalada baydhabo oo dhakhaatiirta caafimaadka iyo ku warbiyeen xaaladii caafimaadda guddoomiyaha degmada beledweynaha oo usuuna sheegay intay qofkii lakaqowada soo qashanka shabawa webigaha dhexmaraba magaalada beledweyne laka ganaxa doona shan boqol oo doolar isida bilood oo xadaga madaxweynaha jubbaland oo booqday goobaha walbarashada ee afmidooba may ku kasaasa howlaha wasaqowda oo bengiga dhexe soomaaliya al-shabaab oo burburiyday anteenooyin isgaarsiineeda khasaaraha ku dhaladay weerara ku dhihi magaalada muqdisho xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompo oo sheegay intii raja fayliya ku qabaan heliiska ka saabsana dhoorowka dagaalyahanada kurdiyiinta ee kasogo suuriya aanasey oo laku diiro turkiga ku gadaal markii maraykanka usa ku baxi meelaseya rafaal kaynuuna oo kanada ku degtay
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiignama ahadaw dhugumsidaalasniha galaasta aragdanaka beeganta tumisi diya bilakowa sanadka lamada kun toban iyo sagaalka haatan ha ka dhawaada warkii oo fidsana maamo ah ayaa sida gabdhood bintaane ee ka dhalay cisbitaalka magaalada baydhaba iyo dhakhaatiirta caafimaadkana iyo ku warbiyen xaaladda maamadaasi cali kuranta oo cisbitaalka booqday iyo warbixintan ku diyaaray nuurto nuurow taagaab waa hooyo saddex carruura ku dhashay isbitelka weyn ee magaalada baydhabo xarunta gobolka baay nuurto ayaa ah maamo la ildaran nafaqadaro aanan awoodin inay carruurta naas nuujiso taasoo ay sabab uga dhigtay jirkeeda oonan lahayn caano waxa aan weydiiyey xaaladdeeda caafimaad waxayna ii sheegtay inaysan kari karin hadalka islamar ahaantaana iyadoo jirta sariirta dhulka la wareeganayo waa siday ii sheegtay nuurto maay nuurti fadhaada kor yaa naas masii kor midan hadima ku laawaay tawareerale saanan jiifaba weynaada kusasiimahay
xuseen aadan axmed waa aabbaha dhalay saddexda carruur waxa uu iga warramay dareenkiisa iyo marxaladaha lagu guda jiro oo ay u dhasheen carruurta marka eedeeda marka aan ka faraxsano walibidahayna sii eeda marka aan ka faraxsano marka rasaagtoon aan rabadahay saawa marka aan taasiyo jarta guud ahaan marka hore deegaanka macnaha hagarka koyne marka aan kaamunka gobolka baayo macnaha qayb kumada iyo deganayne marka aan meelo kasoogno laakiin aan walgargaaroweyno nahaysideen male laakiin hooganos ku shaqaysaan magaalada baydhabo marka weli shaqadeensii weedaanoo bilaheer waxaa aabbaha carruurta dhali isagoo hadalkiisa sii wata baaq u diray bulshada ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya islamar ahaantaana uu weydiistay inay u gargaaraan kadib markii uu sheegay inuu awoodi kari waayey caanihii ay cabi lahayeen carruurta maybaag baan jeediyay muslimiinta oo meel kas ay rogaan maybaag kabooriyaan muslimiinta oo dhan intii marka sidii omaana naxariis leh gargaarda marka iyo wali tabarto iyo wali karaansho iyo ninka caawiyaan cabdulaahi macali maxamed waxa uu ka mid yahay bulshada booqashada ugu timid gabadha saddexda gabdhood ku dhashay isbitalka waxa uu ka waramayaa tabardarada gabadhan haysato islamarkaana aan awoodin caanihii carruurtii ay cabi lahaayeen waxa uu baaq u dirayaa bulshada una sheegay in loo baahan yahay in laisu gargaaro yarta wuu aragday intaae walaalwalaalnaaantaosedola ka dhali lankagaw iyo aragday dad tabar yaru muslimiinta may baaqi anjeediyaan inay gargaar aragday degdegsanyaa ilaahay aragday hawga cabdifataah maxamed yacquub waa dhakhtar ka howlgala isbitelka weyn ee gobolka baay gaar ahaan qaybta haweenka waxa uu iiga warramay xaaladda gabadhan saddexda gabdhood ku dhashay isbitelka gudihiisa waxaana uu yidhi taariikhdu markay ahayd sagaalka bishan oo janawari labada kun sagaal iyo tobanka ayaa waxaa lanoo keenay hooyo soomaaliyeed oo la yidhaahdo nuurto nuurow saacaddu markay ahayd yani shantis iyo bar subaxnimo marka maamadu markii lanoo keenayay waxay ahayd maamo yani aada u dhiban isla markaana yani dhamaystirneed yani foosheeda dhamaystirneed markaan fiirinay isku markiiba waxaan howlgalnay in yani aan dhalsiino maamaduna waxay dhashay nasiib wanaag saddex mataano oo kabdha ah daryeel kale in la siiyo yani nafaqadeedii iyo in laga warqabo sidaan ka warqabnaba ilmaha markay dhashtaan yani hooyadan saddexda gabdhood ku dhashay isbeddelka weyn ee magaalada baydhabo xarunta kumeel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ah hooyo ku nooleed kalanku ku yaala duleedka magaalada baydhabo xarunta kumeel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya ilmuhuna ay dhasheen xilli jiilaalka bilow uu yahay ee dadku barakacyaasha ay kusoo qulquliyaan xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada baydhabo
gudoomiyaha degmada beledweynaha ayaa sheegay intii qofkii lakaqobadu soo qashanka shabaab webiga dhexmara oo ah magaalada beledweyne lakaganaxa doonaa shan boqol oo dollar iyo weliba sita bilood oo adaga bashiir cabdulaahi iyo faahfaahinta warkuun beledweynaha ku diray
gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim foodcadde ayaa waxa uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono ciddii lagu arko iyadoo qashin ku shubaysa webiga shabeelle ee dhex mara bartamaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in lagu ganaaxi doono shan boqol oo dollar iyo saddex bilood oo xariga ciddii iyadoo qashin ku shubaysa lagu arka webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne horta marka hore waxaan ugu digaa cidda ku shubta qashinka webiga hadda waa hoosoo u dhacay biyihiyaa yaraaday ciddii wasaq iyadoo ku shubay lagu qabto xabsigaa la dhigaa waana la ganaaxaya ma garat ciddii lagu arko iyadoo webiga qashinku guraysa lagu arko waxaa waaye waa saddex bilood oo xerage iyo shan boqol oo dollar ganaaxa waxaa kaloon aniga aan leenahay ka maamul ahaan hadda inaan shaqo ka bilownan rabnaa gudaha oo webiga oo bacaadka asbuuxa iyo geedaha iyo wasaqda inaan ka bixino oo aan laka aan la kaashano ganacsatada dhallinyarada ururka haweenka inaan xooggan isugu geyno ciddii nagu caawinaysane haddana ay nagarab istaagto intaasaan mataqaana ay noo qorshaysa wadooyinka waaweyn ee dhex mara magaalada beledweyne qaarkood waxaa yaala qashin aada u fara badan mar uu ka hadlay qashinka dhex yaala wadooyinka waaweyn ee dhex mara magaalada beledweyne ayaa waxa uu tilmaamay in ay wadaan dadaal bilicda magaalada beledweyne dib loogu soo celinayo nadaafadda magaalada aad bay u liidataa waan aragnay waxaan hadda abaabul aan ku haynaa inaan ka shaqayno qaabkii wasaqdaas looga dhex bixin lahay magaalada dhexdeeda haddaan qorshaheeda mataqaana aan ku dhex jiro waxaa la yidhi qashinka intuu kuu jiro baas cudur kuu jiraa qof weyn oo maaragtay oo inta qashin soo qaada ummaddii intaas la eg biyaha cabaysa oo ku shuba inqaabta uu leeh waad garanaysin nin walba inqaabta uu leeh waa garanaya inqaabtiisaan marsiinay anduu alla waxaa loo baahan yahay maadaama maaragtay oo magaalada ay qofkaas magaalo degan yahay jidka hortiisa inuu qashin dhigin oo qashinkaas mataqaana inuu fuusto ku aruursado oo gubo wixii daafihiisa guriga dhinacyada ka jiro o dhan as isku soo aruuriyo is gubo cid kastoo magaalada degan saasaa laga doonaya laakiin qashinka inaad bac ku shubto oo ma ma garanaysa aad waddada ku tuurto taas waa dadnimo xumo mana loo dulqaadan doono insha allah hadda bishaan waxaan bilownay inaan mataqaanaa waddooyinka geedaha laga jaro caligaroobka laga jaro oo bacyaha laga tuuro meelaha oo maarata godadka laga buuxbuuxiyo shaqadaas waa wadnaa maalmahaanaan wadnaa bishaan oo dhan hadda waa socotaa waana ku dhex jirnaa afarta xaafadood ay ka socotaa mas-uuliyiintii kala duwanaa ee soo maray magaalada beledweyne ayaa xiliyo kala duwan waxay isku dayeen in ay dib u soo celiyaan bilicda magaalada beledweyne balse waddooyinka qaar ee magaalada waxaa yeelaa qashin aad u fara badan iyadoo mas-uuliyiinta hadda xilalka hayana ay sheegeen in ay soo celin doonaan bilixda afarta xaafadood ee magaalada beledweyne
madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed islaam axmed maxamed islaam ayaa booqday qaar ku mid ee goobaha walbarasho ee degmada afidow ee gobolka jubbada hoose isoo dhunkuur galahaya tayada walbarashay weliba sida da-yarta iyo qaadahayana casharada shaldooga soona kula qeybgeliya ardayda safka sooxanimo hiliga iyo teegnaayeen madaxweynaha ayaa qaar ku mid ee goobaha walbarasho ee booqdiisu kala hadalay ardayda isoona ka dhiirigeliya hanti iyo walbarashadii ayo ka dadaalaan waqtijana iyo horanga inte iyo yariinga axmed maxamed islaam ayaa sheegay intii degmada afmidooba laku hirgeliya doono jaamacadda sida ardayda dugsiyada saraha ku baxaayeen iyo meelo fogfogan kabana tayada walbarashadana sara ama kor lan qaada doono soona sheegay intii dhammaan baahiyaha kujeera iyo dalabaan gaar ahaana manhajka qaranka qeybo weli dadka oo dhan iyo sheelo koran oo ku dadaalayaan sidii afmidow iyo deegaanada kale jubbaland lanjiyi lahaayee waddan waliba oo caalamka ku tirsan maybaliya benga dhexe magacyada lakiwero mayba iyo inaanu shildon boqolkiiba sagaalan iyo isku shaqayo qabadaayeen wadamada maraykanka iyo lankiwereed ee federal reserve ama maybana iyo gudbiyanaad ee fed wadanka ingiriiska iyo maybank weeraanada bank of england waana bangiyada dhexe lamaad ee caalamka qadiimsan mayban la asaasay kun sagaal boqol sagaaliyo shantii maybanan ka horeeya ee shaleediya bangiga dhexe ee dalka sweden rikis benken oo la asaasay kun sagaal boqol lixdan iyo siyeedkii wadamada reer galbeedka ayaa badan jaba mayba iyo kudambooyna dabaqola isiyetung maybana helaan bangiyada dhexe bangiga dhexe ee qaranka ee usuleeya mayba uu saagay siyaasad ama nidaamka lacagta ee wadanka usuleeya maybana daawacay keediyowkaas la markaasina ilaaliyay lacagta wadanka mayba saas oo kale keediyi doona haddii wadanka usuleeya dahab iyo weliba lacagta qalaa doolarka euro yen iyo walaay lamida mayba saas oo kale keediyay lacagta dowladda maybana ka shaqeeyay intii dhaqaalaha wadanka gaar ahaan qiimaha lacagta jawa hareerka ka dhigi kolse maybana ka horseeday inti la dagaalama siciro bararka influation maybana kusug saas oo kale isweeladay sicirka suuqa maybana uso xoojiyay kalsoonida lacagta oo iyo ku qeyb qaado korta shaqada shaqa abuurka al-shabaab ayaa mayba burburiiday anteelooyinka isgaarsiinada warbaahinta dalka kenya sheegaha intainti degaa al-shabaab ayo burburiyeen anteelooyinka isgaarsiinadana sidii kiyaalan deegaana dhowdhow degmada gaarisa ee dalka kenya anteenayayinka ayaa la sheegay intay shabaabka iyo ka hireen waxyaabaha qaraha uusadaasna iyo ka burbureen maybana saad oo kale qeejanaha guddoomiyaha magaalada gaarisa uu sheegay anti anteelooyinka burburay intii la haytay shirkadda safaricom islamarkaasina eeda haytay sotied ah deegaanadaasi lanku isticmaalaya wararka ayaa mayba ku dhiciyaan taleera weelmareer ah oo gacanta iyo ka hayaan deegaanka weelmareer oo gacantiyo ka hayaan ciidanka kenya maybana al-shabaab dhinijo iyo sheegtay intii iyo wareegeen gaankuhaynta deegaankasi dowladda kenya dhowr jeer ka eedayd shabaab antiyo burbureena anteenooyinkiiyo latee shirkadda isgaarsiin safaricom akiyaal gobolka waqooyi bari ee dalka kenya wararka weerarlag adeegsaday bambagacmeeda ayaa xalay laka qaaday da magaalada muqdisho isku degaya guddoomiyaha degmada dayniile racafa kaasi oo kayaala degmada howlwadaag ee gobolka banaadir sidoo qof hooda iyo ku mid iyaga hilaalada guddoomiyaha ayaa ka dhaawacmeen weerarka sida warbaahinta warsanyo haqiijeen qaar ku mid ee dadka deegaanka mayba saas oo kale rasaasya ku fureena ciidanka guddoomiyaha geeryoodi ee bilaamay sida cunug yar ah oo saaranay mooto bajaajaha wiilo warkaasiinku ku hahaynaan dhugunsadayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pempo ayaa sheegay intee raja fayla ay ku qabaan heliiska ka saabsan dhoorowka dagaalyahanada kordhiyiinta ee ka sugan suuriya anti lokala deera turkiga ku gadaal markii maraykanka uusa kubay meelasaya mayba la hadalahay isa oo ka sugan magaalada imaaraadka carabta sidaas oo kalena usa qadka teleefoonka la hadalaya dhijay turkiga xogaga ah maraykanka ee ka sugan waqooyiga syria ayaa mayba ku barbar dagaalamaya maleeshiyaadka kordhiyiinta iyagoo ku dhan ee kooxda daaisha turkiga ayaa si kastaba uusan arag ee kooxda iyo b g intii oyin argagixiso maybana wacadis ka maray antiisu luto mariyi doonaa bambiyo ayaa booqashooka maraha bariga dhexe ku gadaal markii madaxweynaha donald trump isu ka dhawaaqay bili hor antii ciidamadiisu ku labaaw syriya isoo wariyaalka kala hadalay magaalada abuudabey ee bak bamb ayaa sheegay intii maraykanka uusa garwaqinsanyay xuquuqda dadka turkiga ee weliba haqa ee madaxweyne rayb dayb erdogan uu soo leeyay intii daljihiisa ku difa argagixisada rayfal kaynona iyo kanada ku degtay gabarta dhallinyarada ee ka hiranaytay garoonkii ala magaalada bangkok ee dalka tailand ah islamarkaasina ay kubasatay ruusiya ku gadaal markiisada yaa sheegtay tacdiyada alanjeysada yaa ku degsay dalka kenada ku gadaal markii ee magangelya iyo meelaas ku helaya raifa maxamed alkaynoon otom iisiyasira jaraa iyo falaasanti iyo seeta dalka australia iyo ona maraasa bangkok balse mayba la sheegay intii ka talaabata kuweyd meelisay oo qoosiya iyo ka sugnaayeen mayba yadiida intii dibalankanaga maybana saas oo kale hirsi la kiiray qool ee deganayti hotel kiyala garoonka bangkog arrintaasi iyo indhaha caalamka jiidatay mayba saas oo kale sheegtay intiya kubaxsatay diinta antiya kubati diinta islaamka taasi iyo kunja dil usaiya dalka sacuudiga wasiirka arrimaha dibadda ee dalka canada christie fairland iyo mayba uusa ku heliyay raifa iyo intii sheegtay ta gabar da-yar oo markaasi geesiyada iyo ona sheegtay intay raifa iyo dalana dadaalaan yeetaa islamarkaasayna yee aan awoodnaantii bulshada yee la hadalaa raifa rais ra-iisul wasaaraha canada justin tredio iyo mayba uus horeen sheegay intii dalyayuusa magangeliye siyawa gaba gabartaasayuusa ona ku jawaabo codsigaanku kooy qaramada midoobe
warolaayo dalkii daafo caalamka hanodeer dhuunsiyaal oo kiisanku la soo tagay idaacadda warsan iyo antaha kaaf meelana tan i kulanta damba saasi hamiin fayla